bayaanka uu isku difaacay senator saalax axmed jaamac ayaa yimi markii guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdulaahi uu golaha horgeeyey qoraal kaasoo uu ku sheegay inuu kaga xayuubiyey xubinimadiisa golaha sare kuna soo magacaabay xubintii bedeli lahayd oo ah ibraahim sulaymaan iidle oo markii hore isaga kursiga kula tartamay guddoomiyaha cabdi xaashiya ayaa sheegay inuu tallaabadaasi u cuskaday kadib markii ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax uu jebiyey shuruudihii uu uga sii mid ahaan lahaa golaha aqalka sare isagoo soo xaadiri waayey ilaa afar kalfadhi oo golaha uu yeeshay sida lagu sheegay qoraalkiisa oo golaha uu ka hor akhriyey xogayaha aqalka sare cabdinaasir ibraahim guuleed sida ku cad qodobka konton iyo sagaalaad farqadiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee qeexaya siyaabaha lagu lumiyo xubinimada baarlamaanka federaalk soomaaliya haddaba xildhibaan saalax maxamed jaamac ma uusan soo xaadirin afar kala fadhi oo xiriir ah sidaas daraaddeed waxa uu lumiyey xubinnimadii aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya qodobka konton iyo sagaalaad farqadda labaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee qeexaya haddii ay xubinta baarlamaanka federaalk soomaaliya lumiso xubinnimadeeda waxaa bedelaya qofka ku xigay doorashadii hore sidaas daraaddeed mudane ibraahim iidle sulaymaan ayaa noqonaya xubinta cusub ee matalaysa kursigaas xubinta cusub waxay hor imaanaysaa fadhi guud oo golaha ah si loo mariyo dhaarta dastuuriga ah loona diiwaangeliyo go-aankan waxa uu dhaqangelayaa marka uu saxiixo guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee matala gobolada waqooyi ee soomaaliya waana uu saxeixay guddoomiyaha tallaabadaasi ayaa dood weyn ka dhex dhalisay xubnaha aqalka sare iyadoo qaarkood ay ka hor yimaadeen hannaanka loo marayo xilka qaadista senator saalax iyo magacaabista xubinta beddelaysa oo uu sameeyey guddoomiyaha iyadoo qaar kalena ay taageereen mudanayaasha ka soo horjeestay waxaa ka mid ah cabdi axmed dhuxulow dhegdheer iyo cusmaan abuukar dubbe hadduu qofku xilka waayo siduu kursiga kusoo qaadan karaa wuxuu kusoo qaadan karaa inuu doorashadii qofka xilka waayey uu ku soo qaatay kursiga inuu qofka kalena kusoo qaato hal qof oo dikreeto lagu dhaari karaa kuma jiro golayaasha maxaa yeele qof dikreeto ku timida kuma jirto marka adigoo iga raalliya guddoomiye adigaa noo weyn sharcigana haya hadduu sharcigu qalloocdana meeshuu ka qalloocdo midka dambena waa qalloocanayaa marka waxay dhalaysaa in annagoo maqan dhammaanteen dikreetona lagu bedelo ayay dhalaysaa taasi marka sharciyanna ma aha mana soconayso ee waxaad samaysaa doorashadii ku celi dadkii soo doorta saalax ugeeya ha soo doorte goluhu xeerhoosaadkiisa waxaa ku qoran xubinta senatarkaahi siduu ku waayayo xilka hawshan saa ka timi wax shaksiya maaha laakiin waxa weeye afar iyo kontonka senatar ee goba jooga aqalka mustaqbalkooda iyo saameyntooda haddii senatar walba uu cabdixaashi intuu bedeli karo mid kale soo magacaabi karo sidii ra-iisul wasaare xamse cabdi barreen waxay noqonaysaa taariikh qaranjab ah xeerhoosaadka waxaa inoogu qoran sida loo waayayo xubinnimada senatar saalax wuxuu la mid yahay senataro maqan oo aqalka ka maqan sidii loo bilaabay aniga waxay la tahay guddoomiye inaynu ku noqonno xeerhoosaadkeenna afartan iyo lix bayna soo doortay waynu leenahay cidina soo dooratay ha lagu celiyo doorashada nidaamkeedii
senator zamzam daahir ayaa iyadana taageertay tallaabadaasi guddoomiya cabdi xaashi uu xubinimada kaga qaaday saalax axmed jaamac kuna soo magacaabayo xubinta cusub sida ay ka hor sheegtay golaha guddoomiye cabdi xaashi asagaa mas-uul ka ah xubnaha ka imaaday somalilan sida annaga haddeertaan for example reer galmudug annaga madaxweyne qorqora kursigii bannaanaada soo buuxinayo cabdixaashi ma buuxin karo warka yaan la gadinin kuraastoo dhana cabdixaashi bedelanaa ma ahan cabdixaashi suu suu qoorqoor mas-uul nooga ahaayo ciddii ou qoorqoor warqadda ku soo saaray unbaa maaragta ay senator noqotay haddana sidii oo kale booskii oo somalilan u jooga cabdixaashi marka cabdixaashi waxaa laga rabaa inuusan inta dhex keenine ee xafiiskiisa intou geysto uu dadkiisa la shiro uu soo dhammeeyo senatarka uuna soo ag fadhiistoo soo dhaariyo ma u baahna aqalka inuu codgeliyo ama la diido ama la yeelo loogama baahnaba aqalka shaqana kuma lahan arrinta ah guddiga joogtada la geynaa aqalka sare u codayna wax ka jira ma lahan sharcina ma ahan dastuurkaa caddaynaayo xubintaas bannaanaadsay ku bannaysay kan bedelaayana suu ku imaanaya dastuurkaa caddaynaayo habraaca bisaal hadda laisku haystaa habraacana waxaa waaye guddoomiye cabdi xaashi isagaa mas-uulka ee kursigaas kursi reer somalilan waaye ku reer galmuduga ma ahan mid reer puntlandna ma ahan mid reer south westiyana ma ahan sidii kursigii walaalkay xareed naxariistii janno allaha siiye uu warqadda inta loogu qoray galmudug loogu yidhi soo bedela bay asagana hoos taallaa inuu bedelo laga rabaa mas-uuliyadda asaa iska leh guddoomiya mas-uuliyaddaada qaado kursiga soo bedel xubintaana soo ag fadhiisato
cabdi xaashi ayaa isagana difaacay go'aankiisa ku aadan arrinkan isagoo soo qaatay qodobo dastuurka ku jira siduu sheegay xeroosaadku dastuurka ayaa ka weyn xubinta aan leenahay way ka baxday waa afar kal fadhi laba sano iyo lix bilood halkaa ismuu soo taagay kursigu waa bannaan yahay arrinta buuxinta waxa weeye xubnuhu isku mid ma aha kuwa dowlad goboleedka waxa weeye hadduu bannaanaado waxaa loo dirayaa dowlad goboleedka qaabkii lagu soo doortay ee halkaa uu kaga soo baxay buu soo maraya kan waxa weeye afartan iyo lix xubnood oo kalaba taga kolkay doorashadu dhammaato qaar badan baa iska noqda oo ilaa maantana aan iman aan soo noqon oo lama helaayo labadii suldaan ee isaga keentay midna ma joogo cidda aan u celinayaa hadda waa kuma meel loo noqdaa ma jirto dastuurkaan ku dhaqmaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa iska diiday eedaha loo jeediyey isagoo beeniyey inuu ka maqnaa dhammaan fadhiyada golaha wuxuu bayaankiisa ku sheegay inuu xaadiray kalfadhiyo wadajira oo ay yeesheen labada gole ee baarlamaanka soomaaliya lama ogaa halka ay ku dambayn doonto dooda adag ee u dhexaysa golaha aqalka sare ee ka dhalatay xubin kaxayuubinta saalax axmed jaamac